bsmi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu alayhi wala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa xadiidkii maalintii u dambeysay aynu ku joogsanay uu ahaa xadiidka boqol iyo lixiyo kontonaad can ibni abi wfa cabdillaahi bni abi awfa waxaa laga wariyey yaquulu ay qaala inuu yidhi asaabatnaa waxaana haleeshay majaacatun gaajo ayaana haleeshay layaaliya khaybara habeenadii khaybar waa markii khaswatu khaybar ay dhacday ayaa baahi iyo gaajo darani ay nagu dhacday falamaa kaana markuu ahaaday buu yidhi yowmu khaybara maalinkii khaybar kaanadani waa taamo oo bimacnaa xasala khaswadii maalintaasi markay dhacday waqacnaa waxaanu ku dhacnay fi lxumuri alahliyati dameerihii dadla joogta ahaa ee alxumuru alahliya ayaanu ku dhacnay fantaxarnaaha dabeed waanu qalannay falamaa halat ilquduuru dharyihii markay kareen ayaa naadaa u dhawaaqay munaadii rasuuli illaah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam dhawaaqihiisii kii uu amray inuu dhawaaqo abuu talxa ayuu ahaaye ayaa dhawaaqay waxaanu ku dhawaaqay akfi'uu afroga alquduura dharyaha afroga oo waxa weeye daadiya waxa ku jira oo walaa tatcamuu ha ka dhandhaminina min luxuumi alxumuri dameeraha hilbahoodana ha ka dhandhaminina shay-a waxba qaala cabdullaahi cabdullaahi bni abi awfa waxa uu yidhi faqulnaa dabeed waxaanu nidhi innamaa nahaa wuxuu u diiday uun rasuulullaah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam wuxuu u diiday uun liannahaa lam tukhammas waayo dameerahan khumuskii lagama bixin macnaha waa khaniimay ahaayeen oo waan la qaybin oo qaybintii ka hor in la qalo oo la gowraco oo la cuno ayaa la diiday sidaasaanu idhi buu yidhi qaala wuxuu yidhi cabdillaahi ibnu abi awfa wa qaala aakharuuna kuwo kalena waxay yidhaahdeen xaramahaa rasuulku waa xarimay dameeraha cunidooda albatata go-naanba ee qacan si go-an buu u diiday oo aan waxba laga soo reebay oo macnaha diidmo cadamu takhmiis ku xidhan ma ahee waa diidmo go-an oo madax bannaan wasa'altu waxaan weydiiyey buu yidhi haddaan cabdillaahi ibnu abi awfa ahay saciida bna jubayrin taabicigii weynaaye saciid ibnu jubayr la odhan jiraa waxaan weydiiyey buu yidhi arrintii fa qaala dabeed saciid waxa uu yidhi xaramahaa dameeraha waa xarimay rasuulku albatata go-naanba yacnii si go-an buu u xarimaye kuma xidhna uun takhmiis iyo qaybin la-aan hada alxadiid xukumka ugu weynaynu ka qaadana waxa weeye waa taxriimu alxumuri alahliya dameeraha ahligee dadku ay rartaan ee dadla joogta ah inay xaaraan tahay ee taqyiidka lagu qayday alxumur alahliya waxaa laga qaadanayaa kuwaan ahliga ahayna la yidhaha alxumur alwaxshiya tani waa dadla jooge duurjoogta dameer farowga kaynu nidhaahno inuu ugaadha xalaashee la ugaadhsanayo uu la mid yaho la cuni karo oo xaafidku fatxulbaariga wuxuu ku odhanayaa mujaladka sagaalaad sabxada lix boqol iyo konton iyo afar wuxuu odhanayaa wayu'khadu min altaqyiidi biha ay bilxumur alahliya jawaazu akli alxumur alwaxshiya wuxuu odhanayaa waxaa laga qaadanayaa taxriimka lagu qayday dameeraha ahligee dadla joogta ah bannaanaanshaha kuwii duurjoogta ahaa ee ugaadha ahaa kuwan aan la dhaqan ee iska duurjoogta ah in sida ugaadha kaleba loo ugaadhsan karo loona cuni karo ayaa halkaa laga qaadanayaa wa sa'altu saciida bna jubayrin fiihi jawaasu su'aali alafdali lilmafduul waxaa ku sugan qofkii fadliga badnaa ku laga fadli badan yahay inuu wax weydiin karo kana cilmi roonaan karo oo afdaliyada iyo cilmigu wax isku xidhan ma ah waayo cabdillaahi bnu abi awfana waa saxaabi saciid bnu jubayrna waa taabici cabdillaahi oo saxaabiya saciid weydiinaya marka waa jawaasu su'aali alafdal lilmafduul wax isdiidayana ma aha liannaha lam tukhamas wuxuu u jeedaa dee qaybintii khanaa'imka waclamuu anamaa ghanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil oo haniimada marka xoolaha xoogga lagaga soo qabsado gaalada waxa ugu horeeya takhmiis in shan meelood loo qaybiyo shan qori ama shan sahmi marka hal sahmi waxaa le shantaa lagu sheegay suurat lanfaal waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi ilaa aakhiri alaaya shantaa sinfi waxay leeyihiin khumuska shan meeloodow meel haddana meeshaasaa shantaa loo sii qaybiyaa oo waa khumusulkhumus halkii qori ayaa shan loo sii qaybinaya maxaa soo hadhay arbacatu akhmaas afarta soo hadhay dee waa lilmujaahidiin ilan shantii madax mid marka la yidhaahdo shantaasaa iyagana loo sii qaybinaya afar baa soo hadhay afartaasi waa mujaahidiinta iyadoo dee qofkii faariska ahaana laba qori uu helayo kii lugeynaya ee raajilka ahaayeen yani faraska wadanna uu sahmi helayo marka liannaha lam tukhamas sidaasaa looga jeedaa laakiin ciladu cadamu takhmiis may ahayne waa taxriimkeeda albatata si qacan oo go-an in loo xarimay aklu luxuumi alxumur alahliya can inucmaan ibni muqarinin nucmaan ibnu muqarin waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray alqitaala dagaalka ayaan xaadiray maca rasuuli illaahi rasuulka alle la jirkiisaan dagaal la xaadiray sala allahu calayhi wasalam wa kaana wuxuu rasuulku ahaa idaa lam yuqaatil marka aanu dagaalamin fii awali nahaari maalinta awalkeeda hore marka aanu dagaalamin intadara mid suga xataa tahuba ilaa ay soo dhacdo al arwaaxu dabayluhu jamcu riix arwaax iyo aryaax iyo riyaax intaba oo lagu jamciyaa riix marka waa sugi jira xataa tahuba al arwaaxu ay riyaaxu inta ay dabayluhu soo dhacayaan waa dabaylaha gelinka dambe ama bacda zawaal oo wataxdura salaatu salaada duhurna ay soo xaadirayso wuxuu saxaabigu tilmaamo uu yidhi waxaan dagaal la xaadiray nebiga sala allahu calayhi wasalam oo jihaad aan kala qayb galay hadiga nebigana waxa ahaa sala allahu calayhi wasalam mid haddii maalinta awalkeeda aanu dagaalka gelin suga ilaa inta cadeedu ay ka zuulayso duhurku uu ka soo xaadirayo dabaysha gelinka dambe ay ka soo dhacayso marka hadigiisu wuxuu ahaa marka hore dagaalka inuu galo aroorta hore oo uu ku waabariisto ama ku kallaho laakiin haddii kallahaadda maalinta awalkeedu uu dhaafo waa sugi jiray ilaa inta cadeedu ka zuulaysa dabaysha gelinka dambena ay soo dhacayso markaa nebigu sala allahu calayh wasalam waa ka yidhi nusirtu bisaba wa uhlikat caadun bidabuur markaa dabayshan gelinka dambe soo dhacda ayaa la yidhaha riixu saba markaa taasaa ilaahay dee gurmadka iyo gargaarka uu waxa weeyaan u soo raacin jiray oo loogu nusrayn jiray sidaa darteed baa hadigiisu ahaa inuu sugo gelinka dambe intay dabayshaa riixu saba ay soo dhacayso kol haddii gelinkii hore dagaalka aanu gelin oo taasi ay dhaaftay marka dee awqaadda marka jihaad la gelaya ay ku habboontahay in la qaado unbuu xadiidku tilmaamayaa oo subaxda hore hadday ku seegtana bacda zawaal can asmaaa waxaa laga wariyey ibnata abi bakrin markaa dee waa markaad aduu khiyaar u leedahay duulaankaad qaadayso haddii se lagu soo weeraro xilli kasta dee waa dagaalamaysa habeen iyo maalinba can asmaaa waxaa laga wariyey ibnati abi bakrin ina abi bakar ahayd radia allaahu canhumaa iyadiyo aabbaheedba rabbi raalliha ka noqdee qaalad inay asmaa tidhi qadimad waxaa ii timid calaya aniga ummii hooyaday walxaal hiya hooyaday mushrikatun ay mushriko tahay fii cahdi qurayshin quraysh ballanteedii lala galay wakhtigeedii baanay ii timid id wakhtigii caahadu ay la ballameen qurayshi rasuula allah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam ballanta iyo cahdiga ay la galeen wa muddatihim ay wa fii muddatihim iyo muddadooda ay rasuulka ballanta kula jireen dhexdeeda ayaa hooyaday ii timid maca abiiha aabbaheed la jirkiisa xaal ay tahay oo aabbaheedna ay wadato oo dee asmana awow u noqonaya awowgeed hooyo fastaftad dabeed waxay weydiisay asmi rasuulallaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam ayay su-aal weydiisay oo faqaalad asmi waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow ina ummii hooyadayd qadimad calaya way ii timid walxaal hiya iyadu raaqibatun ay jeceshahay inaan xidhiidhiyoon wax siiyo iyadoo ii baahan ayay hooyaday ii timid ee afa asiluhaa ma xidhiidhiyaa kol hadday weli dee gaalo tahay oonay islaamin qaala wuxuu nebigu ku yidhi nacam haa siliihaa xidhiidhi xadiidkanna waxaynu ka qaadanaynaa dee waxa weeyaan jawaasu silati alarxaami alkufaar qaraabadii gaalada ahayd in la xidhiidhin karo markaa dadka xigtada ee qaraabada ee gaalada ah xidhiidhkooda adduunya ma go-ayo walaaga diinta iyo jacaylka qalbiga iyo diin ahaan in lagu xidhiidhiyo ama lagu jeclaadaa meesha ka baxaye eh laakiin adduunye ahaan in loo xidhiidhiyo ka bixi maayo sidaa darteed dee wakaa nebigu ku yidhi nacam siliiha qur-aankana waxaa ku soo aroortay dee waxa weeyaan wasaaxibhumaa fi dunya macruufa wain jaahadaaka calaa an tushrika bimaa laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma wasaaxibhumaa fi dunya macruufa labadii ku dhalay hadday kugula dadaalaan inaad yacni ii shariik yeeshood cibaadadeeda cid kale igula wadaajiso ha ka yeelin oo ha ka addeecin oo dee laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ilaaha khaaliqa ah in la caasiyo qof makhluuqa lagama yeelo waalidba ha noqdee inama aacatu fi lmacruuf waxa uun laga yeelaa qofka makhluuqoo lagu adeeci karaa wixii wanaaga munkar laga yeeli maayo marka markii la amray waladkii waalidkii xumay inaanu ka yeelin maxaa la raaciyey si aan loo moodin xidhiidhkoodii inuu go-ay waalidnimo iyo samafalkoodii wasaaxibhumaa fi dunya macruufa iyagoo labaduba mushrikiin ah haddana adduunyada wanaag kula soco oo u samafal marka waalidkii iyo qaraabadii xidhiidhkoodii iyo samafalkoodii gu-i maayo walow xidhiidhkooda diineed haba go-o laakiin kii adduunyo iyo mucaamalaadkii adduunyada dee gaalada caadigaee aan xidhiidhba inaga dhexayn iyo qaraababa adduunyo waa laga wada mucaamaloon karaa oo waa loo shaqayn karaa isagaa kuu shaqayn karaa yacni waxa weyan wixii tacaamul adduunyihii waa bannaan yahay muslimiinta iyo gaalada dhexdooda sidaasoo kale qaraabadiina dee inay isxidhiidhiyaan waa bannaanta can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu rabi raalliha ka noqda canhu abi hureyre qaala inuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam lamaa qada allaahu ilaahay markuu qadaray caza waa waa khaalib ahaaday oo awood adag ayuu yeesho wajalla waa weynaadee isagaa ilaahay khaalib oo awood adag oo weyn eh markuu alla qadaray alkhalqa ay maqaadiira alkhalqi khalqiga maqaadiirtiiyo waxyaabahay mudan doonaan ilaahay markuu qadaray kataba waxa uu ku qoray fii kitaabihi kitaabkiisa uu maqaadiirta ku qoray kitaabu lmaqaadiir waa lowxu lmaxfuudkii wuxuu ku qoray riwaayaadka qaarkoodna kataba fii kitaabin oo biduuni idaafati damiir aan damiir loo idaafayn kitaab wuxuu ku qoray waa lowxulmaxfuudkaas ama lamaa qada allaahu alla markii uu abuuray caza waa khaalib ahaaday oo wajalla waa weynaaday alkhalqa ay jinsa alkhalqi marka makhluuqaadka dee afraadooda lama wada abuurine laakiin jinsiga khalqiga guud ahaan markuu alla abuuray kataba ama maqaadiirta khalaa'iqda markuu qadaray labada waa lagu macneeyey kataba waa qoray rabbi fii kitaabihi ama fii kitaabin kitaab dhexdii buu ku qoray ama kitaabkiisuu ku qoroo rabbi loo idaafeeyo kitaabkiisaa maqaadiirta uu ku qoray oo lowxulmaxfuudka ah oo fa huwa kitaabkaasi cindahu ilaahay agtiisuu ku sugnaaday fowqal carshi carshiga korkiisa eh muxuu ku qoray inna raxmatii khalabat khadabii marka madmuunkii kitaabada ama maktuubkii waa maxay ina raxmatii khalabat khadabii ina raxmatii sabaqadna way soo aroortay khadabii labaduba way soo arooreen marka maktuubkii waa intaa macnaha wuxuu ku qoray raxmadaydu way ka xoog roonaato waa ka khaalib noqotay cadhadayda ama naxariistaydu way ka soo dheerayso waa ka soo hormartay cadhadayda annana waa loo dabdiyey oo markaa katabaa toos uga camal falaysa oo kataba fii kitaabihi buu ku qoray muxuu ku qoray anna raxmatii buu ku qoray in raxmadaydu khalabad ay ka xoog roonaatay ama ka soo dheeraysay khadabi waxa weeyaan cadhadayda halkan rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay in ilaahay markii maqaadiira alkhalaa'iq uu qadaray ama jinsiga khalaa'iqda guud ahaan uu abuuray uu kitaabkiisa lowxulmaxfuudka la yidhaha kitaabuulmaqaadiir uu ku qoray ina raxmatii khalabat khadabii waa maktuubka la qoray marka fahuwa cindahu fowqa alcarshina waa kitaabkunbaa lagu sii tilmaamayaa oo kitaabkaasi alla agtiisuu yaallaa carshiga korkiisa marka waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam in dee maqaadiir alkhalaa'iq hore loo qorsheeyo loo qoray waxyaabaha la qorayna tani ay ka mid tahay in raxmadda rabbi ay ka soo dheerayso cadhadiisa xadiid kale waa kii rasuulku lahaa kataba allahu maqaadiir alkhalaa'iq qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bikhamsiina alfa sana yacnii intaan cirarkiiyo dhulalka la abuurin konton kun oo sano ka hor ayuu maqaadiirta ilaahay sii qorsheeyey oo sii qoray marka qabla khalqi alkhalqi intaan makhluuqaadkanba la abuurin guud ahaan afraadooda ayaa dee maqaadiirtoo dhan lasii qorsheeyey makhluuq walba waxa uu mudanayo iyo halka uu marayo halkan fa huwa cindahu fowqa alcarshi culimmadu laba macnoba waa ku tilmaamaan horta marka hore jumhuurta culimmadu waxay qabaan inuu carshigu yahay acdamu lmakhluuqaat makhluuqaadka ka u weyn sidoo kale uu yahay saqfu lmakhluuqaat makhluuqaadka saqafkiisaoo kaleo isagaa ugu sarreeyo oo makhluuq ka sarreeyaa ma jira alla mooyaane subxaanahu wa tacaala yacnii allaha khaaliqunbaa ka sarreeya makhluuq xaggaa u dhaafaan jirin oo makhluuqaadka isagaa ugu sarreeya uguna weyn mar haddii jumhuurulculamaa ay sidaa qabaan inuu carshigu ka u weyn yahay uguna sarreeya marka iyagoo dee baciidsanaya mar hadduu isagu yahay saqfulmakhluuqaad sidee wax uga sarraynayaan ilain fa huwa cindahu fowqa alcarshi kitaabkii inuu carshiga ka sarreeya noqon waxay ku awileen sida xaafidkuba fatxulbaariga uu ku soo aroorinayo in fowqadani bimacnaa duuna ay tahay marka hadalka xaafidkanu akhriyo alxaafid ibnu xajar fii fatxi ilbaari waxa uu ku odhanaya mujaladka labayo tobnaad safxada afar boqol iyo afar fahwa cindahu fowqa alcarshi qiila macnaahu duuna alcarshi waxaa la yidhi fowqa alcarshi macnaheedu waa carshiga sokadii ee carshiga korkiisa ma aha wahuwa ka qowlihi tacaala bacuudatan famaa fowqaha waxaanay la mid tahay sida hadalkii alla yidhi bacuudatan famaa fowqaha wuxuu ishaarayaa aayaddii in allaha laa yastaxyi an yadriba maala maa bacuudatan famaa fowqaha ilaahay ka xishoon maayo inuu tusaale u soo qaato kaneeco iyo famaa fowqaha ey famaa duunaha baa lagu fasiray kaneeco iyo wax ka sii yar in tusaale lagu tilmaamo oo xaqa lagu muujiyo rabbi ka xishoon maayo marka sidaasoo kale iminka fowqal carshi ay duunal carshi sida famaa fowqaha ay duunaha ay u tahay wuxuu xaafidku yidhi walxaamilu calaa hada tawiili istibcaadu an yakuuna shayun min almakhluuqaati fowqa alcarshi waxa tawiilka ku xambaaray culimmada ku awishay fowqa waa bimacnaa duuna waxay aada u fogeysteen inuu ahaado shay makhluuqaadka ka midi mid carshiga ka sarreeya mar haddii jumhuurta ay qabaan carshigu inuu makhluuqaadka ugu sarreeyo ilaahayna uu ka sii sarreeyo wuxuu sheekhu yidhi walaa maxduura fii ijraa'i dalika calaa daahirih wax dhibaato oo laga baqdaana kuma jirta arrinkaa in daahirkiisa lagu dareeriyo oo sidaa fowqiyadiisa loo daayo lianna alcarsha khalqun min khalqi illaah waayo carshigu waa khalqi khalqiga ilaahay ka mid aho waxa weeyaan inuu wax ka sarreeyaana dee waa suurtagal wayaxtamilu an yakuuna almuraadu biqowlihi fahuwa cindahu ay dikruhu aw cilmuhu waxaa kaloo suurowda fahwa cindahu in looga jeedo maaha daatadiisa alla agtiisa fowqal carshi ah daatada kitaabka lowxulmaxfuudka ma aha ee waa dikruhu aw cilmuhu xuskiisa iyo sheegistiisa iyo cilmigiisa ayaa alla agtiisa ku sugan carshiga korkiisa falaa takuunu alcindiyatu makaaniya marka fahwa cindahu cindiyadani makaaniye ma aha oo meeshaasuu ku sugan yahay maaha waa cindiya cilmiya oo ogaalkiisa iyo xuskiisa halkaa yaalla bal hiya ishaaratun ilaa kamaali kownihi ilaa kamaali kownihi makhfiyan can alkhalqi marfuucan can xiyazi idraakihim bal waxaa la tilmaamayaa uun in si dhammaystiran arrinkiisa khalqiga looga qariyey kol hadduu qadarku dee sirullaahi almaktuum uu yahay sir ilaahay oo qarsoon kownka oo aan cidina dee xaqiiqadiisa ama guntiisa ku dhaadhici karin waxaa uun loo jeedaa si dhammaystiran inuu yahay mid makhluuqa looga qariyey oo looga kor yeelay inay haleelaan oo xaqiiqadiisa idraagaan ama ay gaadhaan marka alkhulaasa labadaa tawjiih buu tilmaamay oo in la yidhaha fowqiyadani waa bimacnaa duuna oo duunka laftiisii laba ayaa lagu macneeyo shanawaanigoo kale hoosta wuxuu ka odhanaya ay aqalu jirman minhu waxaa looga jeedaa fowqal fahwa kitaabku cindahu alla agtiisu ahaaday oo uu ku sugan yahay fowqa alcarshi ay duuna alcarshi ay aqalu jirman minhu macnaha wuu ka yaryahay xagga daatada iyo xajmiga carshiga waa ka yaryahay duunka ama wuu ka sokeeyaa makaan ahaan labadaba waa lagu macneeyey marka jirman waxaynu u nidhi jurman haddii la yidhaha waa waa dembiga jurmi waa dembiga jirmina waa daatada ajraamtu waa dawaada min aljirmi laakiin jurmi haddaad tidhahda waa dembigii ama jariimada marka shanawaanigaa odhanaya ee aqalu jirman minhu marka kaasi waa tafsiir in bimacnaa duun la yidhaahdo si laysaga ilaaliyo dee carshiga inay wax ka sarreeyaan iyo in la yidhaahdo maye waxaa loo jeedaa fa huwa cindahu ay fa cilmuhu wa dikruhu kitaabka lawxulmaxfuudka cilmigiisa iyo dikrigiisa alla agtiisa ee alla carshiga korkiisa marka waxaa fowqiyada iyo cindiyada loo tilmaamayaa maaha daatada kitaabka eh waa cilmigiisa iyo ogaalkiisa alla agtiisa yaalla iyo in sidiisaa loo daayoo la yidhaahdo laa maanica min ijraa'ihi calaa daahiri wax diidaya in daahirkiisa lagu dareeriyo ma jiro oo kitaabku alla agtiisuu ku sugan yahay carshiga korkiisa wax mancinayaana ma jiro waxa markaa labada kii la yidhaahdaba tafaasiirtaas madmuunka kitaabka ilaahay hore ugu qoray waxa weeye ina raxmatii halabat hadabii waana dhab arrintaasi oo tacalluqa naxariistu addoonka ay ku tacalluqaysaa wuxuu ka bilaabmayaa mundu kownihi nudfatan biduuni muujib candhuuf markuu yahay laga soo bilaabo candhuufta yaree nudfada isagoon keensan wax loogu naxariisto biduuni sabab waayo warba ma haysid nudfaa tahay mudqaa tahay calaqo waxa weeyaan haddana dee xubnihii iyo jawaarixii inta lagugu rakibo ruuxdii lagugu afuufay ayaad uurka hooyadaa kusoo koraysay waad dhalatay adigoon kaadiyo saxaratoona iska duwi karayn ilaa intaad ka weynaanayseed ka taabagelaysay naxariista rabbi waa kula socotay waxaad ku mutaysatoo istixqaaqa keena miyaad samaysay may warba ma haysidoo awoodiyay taalmali marka raxmadda rabbi waa kuu soo dheeraysay soo maaha laakiin cadhada alle kugu tacalluqi mayso ilaa bimuujib adoo intaad mukallaf noqoto oo qalinka iyo qoraalka aad mutaysato dabadeed wax sababa aad samayso mooyaane cadhadu iskaga kaa tacalluqi mayso sidaa darteed mar haddii tacalluqeeduna kala horeeyo muujibkeeduna kala horeeyo oo raxmaddii biduuni muujib oo biduuni sabab ay kula socoto ilaa maalintaad candhuuf ahayd oo aanay kaa faaruqaynba cadhadiina markaad weynaateed mukallaf noqoto uun haddaad wax lagugu cadhoodo aad samayso ay kugu tacalluqayso labada ta kuu soo dheeraysee xoogga badan lihi dee waa raxmatullah marka halkaasay ka caddahay ina raxmatii halabat hadabii raxmadaydu waa ka haalib noqotay ama way ka soo dheeraysay cadhadayda iyo cadaabkayga can malik bni sacsaca xadiidkaa dheerna aynu raacino sharxiisu ha dambeeyebe can maalik ibni sacsaca waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala nabiyu nabigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam beynaa wakhti ana anigu cinda albeyti guriga agtiisa aan ahay waa kacbadii ah beytullah afdalu beytin calaa wajhi alard wa awalu beytin wudica cala alard ina awala beytin wudica linnaasi liladii bibakka markaa wakhti aan halkaa kacbada beytkaa alle agtiisa aan ku suganahay oo bayna annaa'imi walyaqdaani mid soo mid hurdo iyo mid soo jeeda aan u dhaxeeyo macnaha dhinacna aan ka hurdo dhinacna aan ka soo jeedon labadaa u dhexeeyo si fiicanna aanan u hurdin si wanaagsanna aanan u soo jeedin oo labadaa u dhexeeyo wadakara nebigu waxa uu xusoo u sheegay bayna arajulayni laba nin dhexdoodna inuu ku sugnaa uu hurday marka waa camuhu xamza wabnu camihi jacfar ibni abi aalib adeerkii xamza iyo in adeerkii jacfar ayuu kale dhex hurday iyada lafteedu tawaaducay tilmaamaysaa mar haddii wax asturaa u kala dhexeeyaan ragga inay dee meel isdhex seexan karaan nebigu markaa iskama weynaysiinoo meel gaara iyo gog lama odhane labadooda dhexdooduu hurday wax dee mancinayaana ma jiro waana daliilu tawaaducihi sala allahu calayhi wasalam fa utiitu dabeed waxa laila yimid oo la ii keenay baa wihi bitastin weel ballaadhan oo waxa weeyaan wax sida sixniga wax lagu maydho oo kale ah weelkaa ballaadhan ayaa la iila yimid oo la ii keenay weelkaasoo min dahabin dahab ah kaasoo mulia laga buuxiyey xikmatan cilmi naafica iyo wa iimaanan iimaan fa shaqa dabeed wuu jeexay malagii malag baa u yimid oo alaabtanna wada marka musame marka laga dhigo shaqada sida aniga ii qorayo waa fa shaqa ayilmalaku waa jibriile malagii jibriil baa jeexay fashuqa haddii majhuul laga dhigana waa la jeexay marka fashaqa malagii ayaa jeexay waa jibriila min annaxri halkaa dhuunta laga bilaabo ilaa maraaqi lbaطni ilaa laga gaadhayo caloosha goljilicdeeda yani caloosha halka ugu hooseysa ugu jilicdasan leh ilaa laga gaadhayo yani sidaasaa jeexidu ay ugu dherarhay dhuunta laga soo bilaabo ilaa caloosha halka jilicdasan ee ugu hooseysa laga gaadhayo ee timaha hoose ay ku yaallaan agteeda fashaqa dabeed waa jeexay malagii min annaxri dhuunta laga bilaabo ayuu jeexay ilaa maraaqi lbaطni ilaa caloosha halkay u jilicsan tahay laga gaadhayo uma usila dabeed waa la maydhay albanu calooshii bimaai zamzama biyaha zamzamkaa lagu maydhay halkan shanawaanigu wuxuu odhanayaa ey mujaawiruhu wahuwa alqalbu caloosha kii deriska la ahaayee ku dhex yaalay waa qalbiga ayaa la jeexay oo ka xikmadda iyo wax laga buuxinaya la jeexaya waa qalbiga ila halka wax lagu qaadaa waa qalbiga ee caloosha ma aha halka iimaanka iyo qur-aanka iyo dikrigaba lagu xambaarayo marka waxay noqon kartaa min tacbiiri almaxalli wa iraadati alxaalli meeshii shaygu ku yaallo caloosha dhexdeedaa la cabiray kii ku dhex yaalle xaaligiiyo qalbigaana loo jeedaa markaa uma usila albanu dabeed calooshii baa la maydhay ay mujaawiruhu kii la deriska ah ama ku yaallo wahuwa alqalbu bimaai zamzama biyihii zamzam baa lagu maydhay biyaha zamzamkuna dee waa afdalu maain calaa wejhi alardi waa biyaha ugu barakada badan ee ugu fadliga badan biyo dhulka dul yaalla uma mulia dabeed waxaa laga buuxiyey qalbigii xikmatan cilmi naafic iyo wa iimaanan iimaan wawtiitu waxaa la iila yimid buu nebigu yihi laga keenay bidaabatin daabad noole afar adinle ah oo dhulka dul soconaya oo surcadiisa yacnii halkay gaadhay la yidhi arag ishiisu halkay gaadho ayaa lugtiisa ama adinka uu dhigaya surcada marka daabadaasaa la ii keenay daabadoo abyado cad daaba waa mu'anas marka wasfiga haddii la waafajinayo baydaa'a baa la odhan lahaa laakiin waxaa la yidhi waa biictibaari almacnaa daabadda macnaheeda ayaa la ictibaariyey oo xayawaanan aw markuuban sida xaashiyada hoose uu ku tilmaamayo marka macnaha noolahaas afar adinlaha ah ama markuubkaa la fuulo oo abyado cad marka macnaha mudakarka ah ayaa la milicsaday marka wasfiga mudakarka laga dhigay wawtiitu waxaa laila yimid bidaabatin daabadda afar adinlahaas daabadaas oo abyada yacni shaygaa markuubka ama xayawaankaa noolaha afar adinlaha ah oo abyado cad kaasoo duuna albaqli baqasha ka yar wa fowqa alximaari dameerkana ka weyn alburaaqu haddii la rafciyo khabar mutadiisi maxduuf yahay huwa alburaaqu yacni markuubkaa la ii keenay waa buraaqu markuubka la yidhaha alburaaqu buraaq la yidhaah haddii alburaaqi la yidhaahna daabaddaa laga bedelayaa oo utiitu bidaabatin baa la ii keenay alburaaqi baa la ii keenay buraaq fanalaqtu dabeed waan socday maca jibriila jibriil ayaan la socday xataa ataynaa ilaa anu nimid asamaa samadii addunyaa ee dhoweyd toddobada samata ina soo xigtaa samaa dunya laydhaa waa min adunuwi waa inoo dhowdahay qiila markaa waxaa la yidhi man waa kuma haadaakani qaala wuxuu yidhi markaa waxaa muuqata dee samaawaadku albaabo u xidhan oo dee loo qafilayay leeyihiin oo malaa'iga gaadh ka hayso cid walba iskama gasho markaa markay soo joogsadeen jibriil oo maxamed wado qaala waxay yidhaahdeen qaala qiila waxaa lagu yidhi man waa kuma haadaa kani kan albaabkii samada soo garaacay ee soo gelaya waa kuma yani kaanamaa inuu albaabka xidhnaayo dee ku garaaceen la yidhi markaa waa kuma qaala waxau yihi jibriilu waa jibriil marka anadiina halkaa inaanay meesha ku jirin oo qofku hadduu meel garaaco dee magacii uu sheego sidaa malaguba uu jibriilu nebiguna sala allah alay wasalam xadiid kale uu ku tilmaamay ana ana inaan la odhane qofku uu carar baabo ama uu magac dhabo magaciisa qaala jibriilu waxau ihi waa jibriil qiila waxaa la yidhi man macaka oo yaa kula socda yaa la jirkaaga ah shanawaanigu wuxuu odhanayaa samadii waa shafaafoo yacni waxa ka dambeeya waa la arkaya way arkayaan in lala socdo marka waa ayay ku yidhaahdeen qiila man macaka yaa kula socda jibriilow baa lagu yidhi qiila waxaa la yidhi muxamadun waa muxamed macnaha jibriil baa yidhi muxamed ay qaala jibriilu muxamadun qiila waxaa lagu yidhi markaa jibriil markuu yidhi waa nebi muxamed awaqad ursila oo miyaa loo cid diray ilayhi muxamed ay liixdaarihi ma in la keeno samaawaadka lasoo korsiiyo ayaa loo cid diro oo cid loogu diray ama loo fariin diray qaala wuxuu jibriil yidhi nacam haa waa loo fariin diray ama waa loo cid diray si halkan loo keeno oo amar alluu ku socdaa qiila markaa waxaa lagu yidhi marxaban bihi soo dhoweyn baan soo dhoweynaynaa markaa muxamed wala nicma waxa wanaagsanaaday almajiu imaatinka jaaa ay ladii jaaa kaasoo u yimid wala nicma waxaa nicmo lahaaday almajiu imaatinka alladii imaatinka oo jaaa uu yimid huwa muxamed imaatinka uu yimid baa nicmo lahaaday ama almakhsuusu bilmadxi ka ammaanta lagu googoynaya ama lagu gaar yeelayaa alladii jaaa waa kan yimid ama waa imaatinkan uu yimid marka yani sida raajixa in jaaada laga dhigo silo mawsuulkeedii maxduufio aladii jaa aladii loo soo qadaro wala nicma waxaa nicmo lahaaday almajiu imaatinkaas alladii kaasoo jaaa uu yimid faataytu dabeed waxaan u imid baa nebigu yidhi calaa aadama aadam baan u imid fasallamtu dabeed waan salaamay calayhi aadam faqaala dabeed waxau yihi marxaban bika soo dhoweyn baan ku soo dhoweynayaa min ibnin xaala tahay inan iyo wa nebiyin nebi inan xaala a tahayoo dee inan nebi aadam ila waa duriyadiisibuu nebigu ka mid ihi fa ataynaa dabeed waxaan nimid asamaaa samadii ahaaniyata ee labaadna waa nimid qiila waxaa la yidhi man waa kuma haadaa kani qaala wuxuu yihi jibriilu waa jibriil qiila waxaa la yidhi man macaka oo yaa kula socda qaala wuxuu yihi muxamedun muxamed sala allahu calayh wasalam qiila waxaa lagu yidhi awaqad ursila oo miyaa loo cid diray ilayhi muxamed ay liixdaarihi mase halkan loo keeno ayaa loo cid diray qaala wuxuu yidhi nacam haah qiila waxaa la yidhi marxaban bihi soo dhoweyn baan soo dhoweynaynaa muxamed wala nicma waxaa nicmo lahaaday almajiu imaatin alladii kaasoo jaaa uu yimid imaatinkuu yimid baa alla ilahi wanaagsanaaday fa ataytu dabeed waxaan u imid calaa yaxyaa nebi yaxya wa ciisa nebi ciise habarwadaag bay ahaayeene oo labaduba samadaa labaad wada jooga fasallamtu dabeed waan salaamay calayhimaa labadaa korkooda waan salaamay yaxya iyo ciise faqaalaa dabeed waxay yidhahdeen labadoodo marxaban bika soo dhoweyn baanu ku soo dhoweynaynaa nebi muxamedow min akhin xaala tahay walaal wa nebiyin iyo nebi adoo walaalkaya nebina ah ilaa ambiyadu waa ikhwa fa ataynaa dabeed waxaan nimid asamaa samadii ahaaliata ee saddexaad qiila waxaa la yidhi man waa kuma haadaakani qaala wuxuu yidhi jibriilu waa jibriil qiila waxaa la yidhi man macaka oo yaa kula socda qaala wuxuu yidhi muxamedun nebi muxamed qiila waxaa la yidhi awaqad ursila ilayhi oo miyaa loo cid diray si loo keena halkan qaala wuxuu yidhi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban bihi soo dhoweyn baan soo dhoweynaynaa ama saadaftu makaanan raxban meel waasacaad soo haleesheene soo socda wala nicma waxaa nicmo lahaaday almajiu imaatinka alladii kaasoo jaaa uu yimid fa ataytu dabeed waxaan u imid buu yidhi yuusufa nebi yuusuf baan u imidoo fasallamtu waan salaamay calayhi korkiisa faqaala dabeed waxa uu yuusuf yidhi marxaban bika soo dhoweyn baan ku soo dhoweynayaa muxamedow min akhin walaal xaalatay iyo wanabiyi nebi faataynaa dabeed waxaan nimid asamaaa samadii alraabicata ee afraad qiila waxaa layidhi man haadaakani waa kuma qaala wuxuu yidhi jibriilu waa jibriil qiila waxaa layidhi man macaka yaa kula socda qaala wuxuu yidhi muxamedun muxamed sala allahu calayhi wasalam qiila waxaa layidhi awaqad ursila ilayhi oo miyaa loo cid diray ay liixdaarihi si halkan loo keeno miyaa cid loo diray qaala wuxuu yidhi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban bihi soo dhoweyn baan soo dhoweynaynaa wala nicma waxaa nicmo lahaaday almajiu imaatinka alladii jaaa kaasoo u yimid fa ataytu dabeed waxaan u imid calaa idriisa nebi idriis baan u imidoo fasallamtu waan salaamay calayhi idriis idriisna waxaa loo yidhi baa li likarati darsihi suxufa xaashiyihii iyo kutubtii samaawiga ahayd akhrintii badnayd ee uu akhriyayey ayaa idriis loogu bixiyey likarati darsihi fasallamtu calayhi dabeed waan salaamay idriis faqaala waxau yihi marxaban soo dhoweyn baan ku soo dhoweynayaa min akhin walaal xaalata iyo wa nebiyin nebi faataynaa dabeed waxaan nimid asamaaa samadii alkhaamisata ee shanaad qiila waxaa la yidhi man waa kuma haadaakani qaala wuxuu yidhi jibriilu jibriil qiila waxaa la yidhi man macaka yaa kula socda qaala wuxuu yidhi muxamedun muxamed baa ila socda sala allahu calayhi wasalam qiila waxaa la yidhi awaqad ursila ilayhi oo miyaa loo cid diray si halkan loo keeno qaala waxau yidhi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban bihi soo dhoweyn baan ku soo dhoweynaynaa wala nicma waxaa nicmo lahaaday almajiu imaatin alladii jaaa kaasoo u yimid faataytu dabeed waxaan u imid calaa haaruuna nebi haaruun oo fasallamtu dabeed waan salaamay calayhi haaruun faqaala dabeed haaruun waxa uu yidhi marxaban bika soo dhoweyn baan ku soo dhoweynayaa min akhin xaala tahay walaal iyo wa nebiyin nebi faataynaa dabeed waxaanu nimid cala asamaa'i samadii asaadisati ee lixaad qiila waxaa la yidhi man haadaakani waa kuma qaala waxau yihi jibriilu waa jibriil qiila waxaa la yidhi man macaka yaa kula socda qaala waxau yihi muxamedun muxamed baa ila socda sala allahu calayhi wasalam qiila waxaa la yidhi awaqad ursila ilayhi oo miyaa loo cidiray si uu halkan loo soo korsiiyo samada loo keeno qaala waxau yihi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban bihi soo dhoweyn baanu soo dhoweynaynaa wala nicma waxa wanaagsanaaday almajiiu imaatinka aladii kaasoo jaa uu yimid faataytu dabeed waxaan umid calaa muusa nebi muuse oo fasallamtu dabeed waan salaamay calayhi muuse faqaala dabeed muuse waxau yidhi marxaban bika soo dhoweyn baan ku soo dhoweynayaa min akhin xaala tahay walaal iyo wa nebiyi nebi falamaa jaawastu markaan ka gudbay ee aan dhaafay bakaa waa ooyey muuse qiila waxaa layidhi maa abkaaka maxaa kaa oohiyey muusow qaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigayow haada algulaamu wiilkani aladii kaasoo bucia lasoo bixiyey bacdii aniga dabaday yadkhulu waxaa ka gelaya aljannata jannada min ummatii ummadiisa xaggooda waxaa jannada ka gelaya afdalu in ka badan maa yadkhulu inta ka gelaysa min ummatii ummadayda marka waa bukaau shafaqa calaa qowmi yacni naxariisu qowmkiisa u naxariisanayo sidaanay mutaabacadiisa ugu intifaacin muuse sida ummadda nebi moxamed mutaabacadii nebigooda ay ugu intifaaceen oohintuna waa khibdatan walaysad xasada waa kamasho uu kamanayo alla anigana ummadayda xagga tirada iyo derajadaba heerkaa may gaadhaan wuu kamanayaa laakiin kuma xasdayo male maxaa kan loo siiyey aniga maa lay siiyo xasadka madmuumki waa kaa laakiin tani waa kamashaa laydhaa oo waa tamani mila yani nicmati alkhayr waa nicmada khayrkaa la siiye mid lamida inaad tamanido adoon doonayn isaga inay ka zuusho marka waa khibta laa xasada ila fi dnatayni waataynu soo maray faataynaa dabeed waxaa nimid asamaa samadii asaabicata ee toddobaad qiila waxaa la yidhi man haada kani waa kuma qiila waxaa la yidhi jibriilu waa jibriil qiila waxaa la yidhi man macaka yaa kula socda jibriilow qaala wuxuu yidhi muxamadun muxamed sala allahu calayhi wasalam qiila waxaa la yidhi waqad ursila ilayhi oo miyaa loo cid diray si halkan loo keeno qaala wuxuu yidhi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban bihi soo dhoweyn baanu soo dhoweynaynaa wanicma almajiiu wa nicma waxaa nicmo lahaaday oo bilaa laam ah iyo wala nicma labadu way soo arooreen wala nicma ama wa nicma waxaa wanaagsanaaday almajiiu imaatinka aladii kaasoo jaa uu yimid faataytu dabeed waxaan u imid calaa ibraahiima nebi ibraahim fasallamtu dabeed waan salaami calayhi ibraahim oo faqaala dabeed waxa uu yidhi marxaban bika soo dhoweyn baan ku soo dhoweynayaa muxamedow min ibnin xaala tahay inan iyo wa nebiyin nebi ibni isna wuxuu yidhi ibraahim wa abulambiyaa oo dee ambiyadii ka dambeysay oo dhammay isagay sii marayaan oo ku abtirsanayaan waa aabbihii ambiyada farufica dabeed waxaa la iisoo kor yeelay baa rasuulku yidhi ilaya aniga albeyt almacmuuru beytkii la camiray ee cibaado lagu camiray ayaa la iisoo kor yeelay fasa'altu dabeed waxaan weydiiyey jibriila jibriil ey can hada albeyt almacmuur gurigan camiran muxuu yihi faqaala dabeed waxa uu yidhi haadakani albeytu waa gurigii almacmuuru ee la camiray yusallii waxaa ku tukada fiihi dhexdiisa kula yowmin maalin kasta sabcuuna alfa sabcuuna alfa malakin kun malag yacni waxaan ujeedaa toddobaatan kun oo malag ayaa maalin walba ku tukada oo idaa kharajuu markay ka baxaan lam yacuuduu kuma soo noqdaan aakhira maa calayhim aakhira maa calayhim aakhira maa wakhtigii ugu dambeeyey soo galaan xaalu yahay calayhim korkooda yacni marka la nasbiyo ee la xaaleeyo waa aakhira waqtin calayhim yacni aakhira dukhuulin calayhim maadu dukhuulkay ku dhici gelitaankii ugu dambeeyey korkooda xaal u ahaaday dukhuulkaas oo dib dambaysa ilaa qiyaamaha aanay ugu soo laabanayn haddii la rafciyana ay haada dukhuulu aakhiru maa calayhim oo markaa dee khabar iyo mubtadun baa la ysaga dhigi oo wuxuu noqonaya haada dukhuulu gelitaankaa ay galeen aakhiru maa waa wakhtigii ugu dambeeyey galaan ee calayhim korkooda ahaaday yacni waa dukhuulkii ugu dambeeyey galaan oo mubtadiya khabar markaan la ysaga dhigi waruficad waxaa la isoo kor yeelay ilaya aniga xaggayga sidratu lmuntahaa meesha lagu intihoodeen la dhaafin geedda ku taalle ee sidratulmuntahada taasaa la iisoo kor yeelay oo dee la ii soo dhoweeyey oo aan gaadho xijaabkana la iiga fayday marka waxaa la yidhi almuntaha waxaa loo yidhi waxa xagga sare ka yimaada ee lasoo xukumaana iyaduu soo gaadhaa oo ma dhaafo malaa'igta xaggan hoose ka tagtaana iyaday gaadhaanoo ma dhaafaan axkaamta iyo wixii xagga sare ka yimaadana halkaasay ka soo qaadaan sidratulmuntahada laakiin kor uma dhaafaan malaa'igta iyo makhluuq kale toona marka meel aan malag iyo makhluuq kale gaadhin ayaa maqaamka nebi maxamed siduu u sarreeyey isagu u gaadhay habeenkaa oo sidratulmuntahada yacni yantahi ilayha amru lkhalaa'iq muntaha waxaa loo yidhi waa maxalu intihaa ama meesha ay wax ku dhammaadaanoo cid baan kor u dhaafin waa halka lagu gabagaboodo ama lagu dhammaado marka warficad waxaa la iisoo ka dheelay ilaya aniga sidratu lmuntahaa meeshaa lagu intihoodo ee lagu gebagaboode wax dhaafa aanu jirin geeddeedaa ku taallaa la iisoo kor yeelay oo halkaasaan macnaha gaadhay fa idaa nabiquhaa waaba iyadoo geeddaa sidratulmuntahada yacnii geeddaa gobka ah ee halkaa ku taalla lagu intihooda almuntaha waaba iyada oo midhaheedu kaannahu aad moodaba qilaalu hajara meesha hajara la yidhaahda jalxadaheega siday u waawenyihin aad mooddo marka waa uun miaal oo hajarana waa meel qaryo madiine u dhow waana lagu maalayaa uune yani waa wax kasii weynideeda wax la cabiri kara ma ah laakiin dadku dee intay qiyaasi karaan unba loogu tilmaamaya marka faidaa nabiquha midhaheeda geedda halkaa ku taalla aan cidina dhaafin midhaheeda waxabad moodaa kaanahu waxabad moodaa qilaalu hajara meesha hajara la yidhaha jalxadaheegiibaabad moodaa waaweynideeda wa waraquhaa caleenteedana waxabad moodaa ka aadaani alfiyala ama alfuyuul labadaba way soo arooraan yacni maroodiyada dhagahoodii oo kalaabad moodaa iyadana waxay yidhahdeen culimmadu waa fi shakli walistidaara waa xagga qaabka iyo wareega eh laa fi lmiqdaar xagga qadarka xajmiga ma aha oo weynidooda ilaahunba qiyaasi kara laakiin waxaa loogu shabahay waa waraquhaa ka aadaani alfiyala ama alfuyuul waxa weeyaan maroodiyada dhagahooda oo kale ayaabad moodaa caleenteedana waa macnaha xagga wareegsanaanta iyo ballaadhka laakiin xagga xajmiga iyo weynida ma aha waa kasii weynta fii aslihaa geeddaa gunteeda waxaa ku sugan arbacatu anhaarin webiyaal afara nahraani laba webi baainaani waa qarsoon yihi wanahraani laba webina daahiraani waa muuqdaan laba webi waa qarsoon yihiin labana waa muuqdaan fasaltu dabeed waxaan weydiiyey jibriila jibriil baan weydiiyey faqaala dabeed wuxuu yidhi ama albaainaani labada qarsoon miyaa in adduunyada usoo bixin fa fi ljannati jannada dhexdeeday ahaadeen oo wa asal sabiilu waalkowthar wa ama aahiraani labadan muuqde adduunyada usoo baxay miyaa ee la arko falfuraatu waa webiga furaad ee ciraaq ku yaala waniilu iyo webiga niil ee masar mara uma furida dabeed waxaa laygu faral yeelay calaya korkayga khamsuuna konton salaatan oo salaadood faaqbaltu dabeed waan soo qaabila xataa ji'tu muusa ilaa nebi muuse aanu imid faqaala dabeed muuse wuxuu yidhi maa sanacta maxaad samaysay muxamedow qultu waxaan idhi furidad waxaa laygu faral yeelay calaya korkayga khamsuuna konton salaatan oo salaadood qaala wuxuu yidhi ana aniga ayaa aclamu kaaga ogaal badan binnaasi dadka minka adiga muxamedow caalajtu waxaan ku dadaalay hanuunkooda bani israa'iila reer bani israa'iil ashadda almucaalajati yacnii dadaalka ugu adag ayaan ku bixiyey oo si walba ugu dhigay reer banu israa'iil sidaan u hanuunin lahaa wa inna ummataka ummadaaduna nebi maxamedow laa tutiiqu karimaysa arrinkaa ee farjic noqo ilaa rabbika rabbigaa u noqo oo fas'alhu ay fas'alhu takhfiifa riwaayaadka qaarkood siday dhigayaan yacnii fudaydin soo weydiiso farajactu dabeed waan ku noqday baa nebigu yihi rabbi fasaltu waan weydiisay fudaydintii fajacalahaa dabeed rabbi wuxuu ka yeelay salaadihii arbaciina afartan uma milahu haddana sidii oo kale ayuu sameeyey oo intuu soo noqday oo muuse u yimid oo muuse yidhi maa sanacta oo uu yidhi afartan baa laygu soo faral yeelay ayuu yidhi anaa dadkan kaaga xogogaalsane orodoo ku noqon rabbigaa soo weydiisay inuu kaa fudaydiyo marka waa sidii oo kale dabeed waxaa meesha ku jirta dee waan noqday oo waan weydiistay fajacala alaaiina dabeed alla wuxuu ka yeelay soddon uma milahu haddana sidii oo kale ayuu sameeyey muuse aniguna aan sameeyey fajacala cishriina dabeed rabbi labaatan buu ka yeelay uma milahu haddana sidii oo kale ayuu muuse sameeyey anna aan sameeyey fajacala cashran dabeed alla toban buu ka yeelay faataytu muusa dabeed muuse ayaanu mido faqaala wuxuu yidhi milahu sidii oo kaleu haddana yidhi ku noqo kari maayaane fajacalahaa khamsan dabeed alla shan buu ka yeelay salaadihii kontonka ahaa shan salaadood buu ka yeelay faataytu muusa dabeed muuse ayaanu imid faqaala wuxuu yihi maa sanacta maxaad samaysay muxamedow qultu waxaan idhi jacalahaa khamsan dee rabbigay waan ku noqday fudaydinna waan weydiistay shan buu ka yeelay faqaala milahu sidii oo kaleu muuse yidhi kari maayaana ku noqo qultu waxaan idhi haddaan muxamed ahay sallamtu waan nabadgeliyey iminka shanta macnaha waan u hogaansamo noqo dambe iguma jiro ilaahay de waa ka xishooday intaasoo jeer markuu ku noqday wuxuu yidhi markay shan soo gaadhay sallamtu arinkaa waan u hogaansamay dib ugu noqon maayo fanuudiya dabeed waa loo dhawaaqay nebi moxamed oo waxaa lagu dhawaaqay innii anigu alle haddaan ahay qad amdaytu waan socodsiiyey fariidatii faralkaygii waan socodsiiyey oo shantaasay ku dhaqan gashay ku socotay wakhafaftu waanan ka fudaydiyey can cibaadii addoommadaydiina waan ka fudaydiyey oo shan baan ka yeelay wa ajziya waxaanan ku abaalmarinayaa alxasanata wanaagga keliya cashraa toban jeer baan ku abaalmarinayaa oo waa khamsun fi lcadadi wa khamsuuna fi ljri waa shan xagga tirada waana konton xagga ajarka shan marka toban lagu dhufto beraynu sharaxa ku yar noqon doonaa wallahu aclam